barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca toddobiyo tobanka bisha abriil sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halkan washingtonna waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda waxaa idiin daadaynaya dhallinyarada maanta cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah koob iyo toddobaatan gabdhood oo magaalada booramo loogu soo xidhay tababar ku saabsana fulinta wejiga koowaad ee mashruuca qaran ee somalilan gabdhahan shaqo qaran tiradoodu waa toddobaatan iyo kow shan ka mid ah waa xagga maqalka ayay naafo ka yihiin lixdan iyo lixda kale waxay ka soo dhex baxeen laba boqol iyo lix gabdhood oo imtixaan la galay ayay ka soo dhex baxeen
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dhallinyaro magaalada laascaanood ka bilaabay bandhig ay ku soo gudbinayaan ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka dabcan kaalmihii heesaha ayaa idaacadda intaan ku guda jirno iyagana aan ka madhnaan doonin waxaan madaxweyne kiisa ku maray mahuraanka burciyo togdheer madasha ah nugaal xaysiyo maydh maasheeye hablo marsawacaan boosaaso iyo xawaale aadan codkiisa macaan waa ku soo laaban doonaa ee ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal maqli doontaan marka horese warkii caalamka xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa u magacaabay nicholas haysam in uu noqdo ergeygii gaarka ahaa ee suudaan si uu u taageero dadaalada dhexdhexaadineed ee midooda afrika ay ka wadaan suudaan halkaasi oo ay milatarigu eryeen madaxweynihii muddada dheer soo xukumayay cumar xasan al bashiir toddobaadkii hore afhayeenka qaramada midoobey stephen dujarek ayaa u sheegay wariyaasha shalay in haysam uu tegi doono suudaan kuna taageeri doono wax walba oo awoodiisa ah howlaha dhexdhexaadinta ee dalkaasi la filayo inay ka bilowdaan waxaa kale oo uu sheegay in madaxa qaramada midoobey antonio guteres uu isniintii la hadlay muuse faki maxamed madaxa midowda africa isagoo u sheegay in haysam uu diyaar u yahay haysam ayaa ahaa sarkaalkii ugu sarreeyey qaramada midoobey ee soomaaliya ka howlgalayay waxaana dowladda federaalka ay soo eriday afar bil kadib markii howshaasi uu la wareegay haysam waa qareen ka soo jeeda dalka koonfur africa waxaana uu horay ergey uga soo ahaa sudan south sudan sidoo kalena waxa uu hogaaminayay howlgalkii qaramada midoobey ee afghanistan waaxda cadaaladda ee dalka maraykanka ayaa maalinta khamiista faafin doonta warbixin lasoo koobay oo ah ku dhowaad afar boqol oo bogo ay diyaariyeen golihii gaarka ahaa ee baadhayay in ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii maraykanka ee sannadkii laba kun iyo lix iyo toban iyagoo gacan siinaya donald trump si uu madaxtinimada ugu guulaysto trump ayaa mar kale salaasadii shalay ku dooday in la beri yeelay amaba laga beri yeelay qalaad laga galay oo ku saabsan doorashada xilli isaga iyo shacabka maraykankuba ay sugayaan faafinta baadhitaan socday muddo labayo labaatan bilooda isniintii ayaa hogaamiyahana waddanka maraykanku uu ku dooday in dembigaasi ay galeen dadkii ka soo horjeeday sannadkii laba kun iyo lix iyo toban ee hillary clinton oo dimuqraadiga u sharaxnayd iyo guddigii heer qaran ee xisbiga dimuqraadiga iyo weliba askar aan fiicnayn muller ayaa baadhayay xidhiidh dhex maray ololihii trump iyo in trump isagoo madaxweynaha uu sharciga hor istaag ku sameeyey si uu joojiyo eedan amaba dacwadan
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington ilaa iyo toddobaatan iyo kow gabdhood oo dhammaantood ka qalinjabiyey jaamacadaha somalilan ayaa ka qayb galay tababar ku saabsanaa qaabka shaqogelinta wejiga koowaad ee mashruuca shaqo qaran ee somalilan warbixintan waxaa borama kasoo diray haashim sheekh margood mashruuca loogu magacdaray shaqo qaran ee dhallinyarada somalilan islamarkaasina loogu talagalay in lagu shaqogeliyo dhallinyarada ka soo qalinjabisay jaamacadaha ayaa wejigiisii hore oo tababar aqooneed lagu siinayay jaamacadda camuud koob iyo toddobaatan gabdhood loo soo gebagabeeyey mas-uuliyiinta qaabilsan mashruuca dhallinyarada shaqo qaran iyo macallimiinta tababarka bixinaysay ayaa xaflad ugu qabtay xarunta jaamacadda camuud raxme axmed daahir waxay ka mid ahayd dhallinyarada shaqo qaran imtixaanka ku heshay ee la tababarayay saddexda bilood iyadoo tilmaamaysa waxa ay ka faa'iidaysatay muddadaasi ay ku jirtay tababarka jaamacadda ayay sheegtay in rajo fiican ay u abuurtay hawshani waxyaalahan baranaa uu ahaa saddex section sectionka igu horeeyay waxaan ku baranay nationality and citizenship waa maxay citizenshipku waayahay maxaa go-aamiya citizenshipka inaan qofka siino citizenship shuruudaha looga baahan yahay inaan citizenshipka aynu buuxinaa maxay yihiin section a waa intaa section b gadu waa sectionka social problems ka haysta ee maanta hablaha walaalahay ka hadlayeen caqabadaha iyo dhibaatooyinka jooga ee maanta farakulun ku haya xanuunada bulshadeeni waryaa bulshada u maqan haddaynaanu inaga u maqnayn war haddaynaanu anagu xanuunka dadka orientation ka samaynayn maxamed muuse jibriil oo ahaa maamulka qaabilsan tababarka gabdhahan ayaa isagu ka warbixiyey tirada gabdhaha iyo weliba tirada imtixaanka ay ku galeen markii hore ee tiradan ay ka soo hadhay gabdhahan shaqo qaran tiradoodu waa toddobaatan iyo kow shan ka mid ah waa xagga maqalka ayay naafo ka yihiin lixdan iyo lixda kale waxay ka soo dhex baxeen laba boqol iyo lix gabdhood oo imtixaan la galay ayay ka soo dhex baxeen taa macnaheedu waxa weeye boqol iyo afartan aan ku guulaysan ayay ka soo dhex baxeen markaa mid la yaraysan kara maaha aqoontoodu toddobaatan iyo kowdan gabdhood waxay ka socdaan ee imtixaanka ku guulaystay lix jaamacadood jaamacadda camuud gabdhaha ku guulaystay waa lixdan gabdhood jaamacadda eelo waa toddoba gabdhood jaamacadda edna waa hal gabadha jaamacadda armas waa hal gabadha jaamacadda horn international waa hal gabadha jaamacadda jigjiga university waa hal gabadha tadu waa toddobaatan iyo kow kulliyadaha ay ka kooban yihiin waxa weeye lixdan iyo toddobaatan iyo kowdan gabdhood labaatan iyo sideed ka mid ihi waa kulliyadaha caafimaadka labaatan ka mid ihina waa kulliyadda businesska qaybaheeda kala duwan sagaal gabdhood oo ka mid ah waa i c t shan gabdhood afar gabdhood waa agriculture shan gabdhood waa education laba gabdhood oo economics halka laba gabdhood oo kalena ay yihiin engineering waa engineero
agaasimaha mashruuca shaqo qaran xasan mu'adin oo goobtaasi hadal ka jeediyey ayaa xusay in dhallinyarada shaqo qaran loo bilaabi doono gunnooyinkii mushaharaadka bisha lixaad ee sannadkan inta ka horaysana qof walba lagu qori doono hay-addii dawliga ahayd ee uu ka shaqo geli lahaa sidii dalabka dhallinyaradu u soo gudbisteen sidaan marar badan sheegay waxaad bilaabi doontaan muddo shaqo qarana ama internship oo kale ah oo qaranka u shaqaynaysaan oo adeeg bixinaysaan adeegaasu brofeshonkii aad barateen maalan sidee labaatan hablood baa caafimaadka waxay ka hawlgeli doonaan sidee labaatan kubaa intii caafimaad baratay goobaha caafimaadka ee isla gobolka u dal meel kale imika laydima dirayo way dambayn doontaa marka wasaaraddu meesha doonta idin bedelaysaa waa marka shaqaalaha rasmigaa noqotaan oo muddo sagaal ilaa toban bilood kadiba laakiin imika bisha juun laga bilaabo waxay ka hawlgelaysaan haddii aan la idhaahdo gobolka isla gobolka unbaa ka hawlgelaysaan labada qaybood ee ugu badan ay noqon doontaan waxa weeye waa caafimaadka iyo waxbarashada mashruucan ayaa noqonaya midkii ugu horreysay ee gabdha intaa leegi ay shaqo ka helaan xaashim sheekh cumar good v o e boorima
waagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar gooda markana aynu ku wada nasanna codka fanaanka cawaale aadan iyo weliba heesta hablaha soomaaliyeed
miilay dheer maanka waxaan degmada ku hayaba mar dalxiisaan u baxay muddo aan xaraf tegin mataanaha nasaxa iyo sheekh madal miilay dheer maanka waxaan degmada ku hayaba mar dalxiisaan u baxay muddo aan xaraf tegin mataanaha nasaxa iyo sheekh madal hablahaan magaxweyn arkiisa ku maray mahuraanka burciyo togdheer madasha ah nugaal xaysiyo maydh maasheeye habluhu hablahaan magaxweyn arkiisa ku maray mahuraan ka burciyo togdheer madasha ah nugaal xaysiyo maydh maasheeye habluhu marsawacan boosaaso iyo hoohoomudud hablaha muqdishiyo marka cadeega mawjadaha baydhabo kismaayo kumiya midta gaaraysa mulaaxda jijiga malkada boorame masnada diridhabe maamuusta hablaha way jabuuti mugwey marsawacan boosaaso iyo hoohoomudud hablaha muqdishiyo marka cadeega mawjadaha baydhabo kismaayo kumiya midta gaaraysa mulaaxda jijiga malkada boorame masnada diridhabe maamuusta hablaha way jabuuti mugwey mulkiyeen macbuud ku sharaxay ka mabsuuday intaan dhammaan magac dhabay waa gobtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhexdiyo midaan la dhashee saddex magac waa mariinkay astura qodax bay mulkiyeen macbuud ku sharaxay mabsuuday intaan dhammaan magac dhabay waa gobtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhexdiyo midaan la dhashee saddex magac waa mariinkay astura murtidii waa ammaan haweeniga muteen meel kastay joogaan magaca igu yaal malyuumaad salaan ah ha iga maqlan inta iga maqan hawadaan hawadaanu marin murtidii waa ammaan haweeniga muteen meel kastay joogaan magaca igu yaal malyuumaad salaan ah ha iga maqlan inta iga maqan hawadaan hawadaanu marin eliyalo eliyalo wobow eliyalo ha eliyalo eliyalo eliyalo wobow eliyalo ha eliyalo aanu codkaasi cawaale aadan intaasi ku dhaafno markana magaalada laascaanood magaalada laascaano koox dhallinyaro ah oo caan ku ah ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi ka bilaabay bandhigyo ay dadka ugu soo gudbinayaan ciyaaraha dhaqanka xiliyada galbihii warbixintan laascaanood waxaa kasoo diray cabdikariim olol
dhallinyarada magaalada laascanood ayaa bilaabay inay sameeyaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka kuwaasoo ay ku tusayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo qabanaya xilli maalinimo ah qaarkood ayaan waxaan kula kulannay garoomada kubadda lagu ciyaaree ku yaala magaalada laascaanood kuwaasoo kusoo bandhigaya ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka qaybahooda kala duwan waxaana ugu horreyn kala sheekaystay dhallinyaradaasi ciyaaraha ay soo bandhigeen iyo qaybaha ay ka kooban yihiin bal waxaad iga warrantaa ciyaarahana halkan ku qabanaysaan iyo ujeedadaad uga jeedaan maxay tahay waan aragnaa ciyaaro baad halkan ka tumayseen bismillahi raxmaan raxiim odda cabdikariinow ciyaarahan galaabta halkan lagu qabtay aad u jeedaan ee muuqaalka qurux badan ee wanaagsan dhaqankeennii iyo dee soo jireenka ahaa oo indhoweyd macnaha aan dadku macnaha danaynba oo aroosada iyo hadday tahay matalan waxba aan laga qaban inaan macnihii halkaa ku soo bandhigno annagoo dadka gobolka jooga ah oo dee macnaha awalla ciyaari jirin oo urur ku ahayn hidiya dhaqanka iyo waxaa awalba daneeya baanu galaabtan ugu kalifin aan ku qabanno halkan dhallinyarada kale dee waxay naga dayanayaan dhaqankaa soo jireenkaha ee wna weligeed soo jiray inay qabsadaan haddee dhaqamada dadka u artaydo weye dhallinyaradu iyada qudheedaaba kala jaajaada inay dee nagula daydaan iyaguna dhaqankooda wixii magaranaysaa aan waxba lagu dhanayn dhaqankaa inay dee qabsadaan baan
sidoo kale magacagaadoo ku bilaabay bal ka warran bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdifataax maxamuud maxamed ku magac dheeriilka case marka ciyaaraha hadii dhaqanka wanaagsan yihiin waxaa ugu horreysay hoollebeenta waxaa ugu horreysay hannahaybsaanta waxaa ku xigtay jaandheerta oo dhowr qabeed u kala baxda ceerigaabo jaandheer aa ka leedihiin maxay tahay inaad ciyaaraha casar dheer ku qabataan magaalada laascanood oo weliba garoomada cagaaran ee kubadda lagu ciyaaro oo kale dhallinyarada iyo dadkuna usoo daawasho tagaan maxay tahay waxaa nagu dhaliyey waxaa weeye gobollada kale ee soomaaliya ama somalilan ama maamul goboleedada oo dhan hitii dhaqanka wuu kula jiraa waxay caan ku yihiin degaamada hadir nugaal oo kale waxay caan ku tahay ciyaaraha hoollebeenta ceerigaabada ciyaaraha jaandheerta la yidhaahdo noocyadeeda kala duwan oo aanan hadir soo koobi karin marka waxaa nagu dhaliyey dadku inay bartaan dhaqankoodii bismillahi raxmaan raxiim anugu magacaygu waa salmaan cabditaax cali waxaan ka tirsanahay waa mimbar ka mid aan ahay xubin ka mid a ururka soolyaal darwiish marka annagoo dhallinyaraa waxaan isku abaabulnay inaan bal afkeennii iyo dhaqankeennii iyo hiddihii iyo dhaqankii inaan soo noolayno hadday gabaya tahay hadday ciyaar tahay nooc kasta loo ciyaaraha jaandheerta iyo cirgaawada casar dheer baad tumayseen dhallinyaro fara badan oo usoo daawasho tagtay garoonkan cagaaran ee rooga kubadda lagu ciyaaro habeenkii oo kale ciyaaraha la qaban jiray
way ka duwan tahayoo ciyaarta galabtii dad badan baa imaanaya dad badan bay u suuroobaysaa habeenkii inay u suurtogelin maalinta u suurtoobaysaa way ka duwan tahay xiisay ka leedahay xiise weyn u haya oo dhallinyarada dadka dhaqanka aad u jecel way soo jiidanaysaa laakiin habeenkii dad badan baa inay u suurtoobanba inay kasoo qayb galaan oo kale ama magaalada xaafadaha kala fogaan oo kale dhan oo cacanihi ayna kasoo qaybgeli adigu waxaad qaadaysay gabayo balka war gabaygaad qaadaysay adoo nagu luuqaynayaroo qaybkii mida soo qaadanaya weliba deegaankeenu joogna madaxdiisu waxay ahayd sayid cabdilaahi xasan oo kale wuxuu ahaa madaxtooye ama madaxweyne haddana gabya madaxtooyadii soomaalida hore oo dhan baa gabay wax isku soo sheegi jirtay markaan madaxda soo qaato wiilwaal oo kale sayid cabdilaahi xasan cali keenadiid wuxuba waxay ahaayeen abwaano bay ahaayeen haddana madaxa marka halkii waagii hore ama gabay wax laysugu fari jiray ama gabaygu qofku markuu gabay wax kaaga codsado iyo markuu hadal wax kaaga codsado way kala weynaan jirta qofka suugaanta wax kaaga codsadaan wax kugu su'aalay baa kula weynaan jiray duunyada haddii aanu galanninaba waa dookhe anigaan midiidayninoo wada danaynayo halkaan doortay maasada haddaan dib ugu soo laabto deeraanta geelaahay waa duniyada qaybteed hadday diiqdan waa loo samraa siigta deeraan waynaa dadaal lagu gashaa badha diraaceed waxaa iga dardaaranaa hadduu weyna idin daayo diiwaanka kuu qoran cirkoo dhoodi lagu deeray haddii ayse abaar daran dhacdo daaqu yara gaabto oo uu dalkii xaalufay dooxo iyo buurba halkii ugu dugsoon dhoodi bay dacad ka geysaa todoba ay qadaado biyaha loogu dowdabi daran xabow xudhuun iyo afruuka iyadu doonto madanaysa geed keliya way dundumeysa iyadoo dun wacan baa kalil dacalka saartaa damalku caleentii belbeledi cushu oo booday geedmadow soodadaadiya darafta dhaameelka daranboosna waa lagu dhaqaa siigta diiraan adhow roobku weysaga daadaayin baa faxaana isagoo dushaa ka haya oo daadku muuluciyayey madareenta dhaxantee biyaha toos u diraysaa markuu doogu soo baxo markuu sarinku daanshuubo oo dibiro jibsato dan uga soo caagto jilaalka kii kaadacgulay gaawo laga duugiyo toddobaad markuu joogo inuu diraysqooqo oo doobi biixdaa ka rido cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
mar kale ayaannu idin leenahay duhur wanaagsan dhegaystayaal markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa cabdixakiin maxamuud shirwac oo istuudiyaha ugu heliyaan ka codsado inuu noo dulmaro mahadsanid falastiin xogeyaha guud ee qaramada midoobey ayaa u magacaabay nicholas haysam inuu noqdo ergegiisa gaarka ee suudaan si uu taageero dadaalada dhexdhexaadineed ee midooda afrika ay ka wadaan suudaan halkaasoo militarigu ay xukunkii ka tuureen madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayey cumar xasan al bashiir toddobaadkii hore afhayeenka qaramada midoobey stefane dujarik ayaa u sheegay wariyayaasha shalay in master haysam uu tegi doono suudaan kuna taageeri doono wax walba awooddiisa ah howlaha dhexdhexaadinta ee suudaan waxaa kaloo uu sheegay in madaxda qaram ama madaxa qaramada midoobay antonio kudras uu isniintii la hadlay muuse faki moxamed madaxa midooda afrika isagoo u sheegay in haysam uu diyaar yahay haysam ayaa ahaa sarkaalkii ugu sarreeyey ee qaramada midoobey ee soomaaliya ka howlgelayey waxaana dowladda federaalku ay riday afar bilood kadib markii uu hawshaasi la wareegay haysam ayaa ahaa qareen ka soo jeeda koonfur africa waxaana uu hore ergey uga soo ahaa suudan south suudan isagoo sida oo kalena hogaaminayay howlgalka qaramada midoobey afghanistan dhinaca kalena waaxda cadaaladda ee dalkan maraykanka ayaa maalinta khamiista faafin doonta warbixin ay diyaariyeen ee lasoo koobay islamarkaana ay diyaariyeen golaha gaarka ah ee uu muller hogaamiyo taasoo ka kooban afar boqoloo bog iyadoo doo ay ka diyaariyeen doorashadii sanadkii laba kun iyo lix iyo toban isla iyagoo baadhayay in donald trump ruushku gacan siiyey doorashadaasi si uu madaxtinimada ugu guulaysto trump ayaa mar kale salaasadii shalay ku dooday in laga beri yeelay qalad laga galay oo ku saabsanaa doorashada xilli isaga iyo shacabka maraykankuba ay sugayaan faahfaahinta baadhitaan socday muddo labaiyo labaatan bilooda mahadsanid shirwac markana bal ciyaarihii qodobadii ugu waaweynaa cabdiqaadir maxamed mursal ayaa noo haya
aynu ku bilownay habeenkii xalay ahaa waxaa dhacay ciyaaraha champions leaga wareegiisa sideed dhammaadka iyada oo sideedda kooxood ee isugu soo haray afar ka mid ah ay ciyaareen ciyaarta ugu weyneyd ee sida weyn loo wada sugayay ee kooxda barcelona ay ku martigelisay kooxda manchester united ayaa waxa ay barcelona ku badisay saddex gool iyo waxba iyadoo leo misi uu tusay caalamka sababta uu u yahay laacibka ugu wanaagsan dunida kadib markii kulankaasi uu laba gool ka dhaliyey manchester united oo hore looga soo badiyey ayaa doonaysay inay isku daydo inay ka soo kabsato guuldaradii garoonkeeda kusoo gaartay laakiin barcelona oo u tooghaysay wixii ku dhacay kooxda b s g ayaa kasii tashatay in manchester united aysan u ogolaanin inay soo rogaal celiyaan sidaas daraaddeedna messi oo isagu markaasi ka mid ah xidigaha ay ku dhaarato kooxda barcelona ayaa laba gool dhaliyey goolka saddexaadna waxaa ka dhaliyey oo ciyaarta dhimasho u diray cotinho oo soo gebagabeeyey ciyaarta manchester united kulankaasi uma muuqanin koox soo kabsan karta waxaana barcelona ay ka yeeshay kulankaasi sidii ay doonto iyadoo si weyn u maamulanaysay hadda barcelona waxay iska xaadirisay wareegga samafinalka ama nusdhammaadka tartanka laakiin dunida kubadda cagta waxa ay si weyn u hadalhaysay kulankii dhex maray kooxaha yuventus iyo ajekis iyadoo kooxda ayakis sanadkan waxa ay samaynayso laga yaaban yahay iyadoo aan ognahay in ayakis ay ka soo badisay kooxdii saddexdii sano ee lasoo dhaafay kusoo guulaystay tartankan ee real madrid islamarkaana wacdaro ay ku soo dhigtay ayaa cashirkii oo kale mar labaad u dhigtay kooxda weyn ee yuventus haddii aan ku noqonno kooxda ayakis waa kooxda faa'iidada ugu badan ka helaysa tartankan marka loo eego maalgelinta ay sameeyeen sababtoo ah inta badan xidigaheeda waxa ay ka soo baxeen kulliyadda kooxdaasi ugumana fadhiyaan qiimo aad u sarreeya sidaas daraaddeed waxaa la rumaysan yahay in xidigaha ugu fiican ee sanadkan la iibsan doono ay noqon doonaan kooxda ayakis iyadoo haddaba kooxda barcelona ay iibsatay frank de jon oo qadka dhexe u maamula kooxdaasi ayakis ayaa hadda loo arkaa ama cabsi weyn gelinaysa kooxaha tartankan ka qaybgalaya mar haddii ay dhegta dhiigga u soo dartay kooxihii waaweynaa ee real madrid iyo juventus dhinaca kale kulamo kale ayaa maanta jiri doona iyadoo kooxaha tottenham iyo manchester city ay kulan wada yeelan doonaan oo ka tirsan isla wareegga sideedda ee tartanka koobka horyaalada yurub ee kubadda cagta uefa champions league kulankii hore ee tottenham iyo manchester city waxaa soo badisay kooxda tottenham oo gool iyo waxba ku soo badisay waxaana lagu ciyaarayay garoonka cusub ee kooxda tottenham ay samaysatay sanadkan waxaana hadda la joogaa garoonka kooxda manchester city ee itixaad ee uu horkaco bebe gardiola ciyaartan lama saadaalin karo inkastoo kooxda tottenham ay guul wadato haddana manchester city ayaa isku dayi doonta in ay ka soo laabato guuldarradaasi laakiin sanadkan wuxuu u muuqdaa tartanka koobka horyaalada yurub in sheekadii guriguriga ay soo dhammaatay oo kooxaha qaar ay ku badinayaan meelo dibadda ka ah garoonkooda sidii ay ajax baaxadda samaysay laba goor f c borto iyo liverpool ayaa wada ciyaari doona iyadoo liverpool ay horey garoonkeeda ugu soo badisay haddana waxaa la joogaa stadium de deregoa oo ay ku ciyaarto kooxda f c borto ee ka dhisan dalka bortuqal borto oo labiyi eber looga soo badiyey ayaa iyadana doonaysa in ay dhinac kale u rogto ciyaartan si ay u soo baxdo iyadoo kooxda liverpoolna ay maanka ku hayso waxyaabaha inta badan ka dhexdhaca ka dhaca koobka horyaalada yurub ee mucjisada ah sida tii xalay ku dhacday kooxda yuventus oo kale natiijooyinkii ku soo kordha ciyaaraha caawa dhici doonana waan idiin soo gudbin doonaa
ciyaarihii iyo cabdiqaadir maxamed mursal aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha ahaa iyo shirwac maxaa noo haysaa falastiin ee markana adiga ayaan iyo dhammaan dhegeystayaashaba waxaynu ku wada nasan doonaa heesta miyaad dadka iga xigtaa iyo weliba codka fanaanka cabdirsaaq ashax
maxaa dumar dhertaho dushaada la iigu shubay maxaa dumar dhertaho dushaada la iigu shubay maxaa kugu dotayo waanigu kugu dayn karay dareenka maxay maxaa dumar dhertaho dushaada la iigu shubay maxaa dumar dhertaho dushaada la iigu shubay maxaan ku daba socdaa mar walba ku daydayaa maxaanku daba sodaa mar walba ku daydayaa oo aan daalka u maraa dawaarintaa ugu jira miyaa dadka iga xitaa dawaarintaa ugu jira miyaa dadka iga xitaaye maxaanku daba sodaa mar walba ku daydayaa maxaanku daba sodaa mar walba ku daydayaa oo aan daalka u maraa dawaarintaa ugu jira miyaa dadka iga xitaa waxaan degdeg kugu ordaa dadaal anigoo ku daray waa codka fanaanka cabdisaaq anshax dhegaystayaal idaacaddaiyada duurnaan barnaamijka dhallinyarada maanta intaasaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo idaacadda afarta galabnimo intaan isugu yimin doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo maxaa buuraha gudanay